عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل كلي waxaa inoogu dambeeyey xalaytoo kharsigii oon soo ogaanay mashruuciyadiisi inuu wax jidaysan yahay marka xalayna waxaan sheegnay marka la eego aimada waa mashruucoo waa jidaysan yahay dee qolooyin iyagu kalaam ka lihiina waaba jiraane intooda badan iyo jumhuurtoodu horta waxay qabaan inuu nadbi yahay xaalaad gaara uun mooye oo kolkol uu waajib noqonayo xagga marka la eego waxaan kharsigu ku imanayo ee dee cid khibrale inta loo dira ay qadarayaan wixii bal imika ku yaalay iyo hadhow wuxuu noqon doono marka uu engego barhkood waxay ku khaas yeeleen uun timirta laakiin waa in kooban a'immada intooda badanna waxay kaba dhigaan cinabka iyo timirtu waayo labadaba iyagoo markaa qoyanna waa rudabka iyo cinabka waa la cunaa mar dambe oo midna ay timir noqday midna zabiib noqdayna waa la cunaa oo intii uu geedka ku yaallaaba dhici karta dee in wax badan lagaba sii cuno ama lagaba iibiyo marka taas waa jumhuurulculamaa way kuba tegeen a'immada qaarkood baa qowlkooduu yahay iyagoo un kuma koobnee wax kastoo waxyaalahan baxee sakadu ka waajibaysa ka mida oo ismarkaa uu qoyan yahayna lagu intifaacayo markuu engegana laguba intifaaco radban wajaafan in kharsigu kuba imanayo oona bukhaariyo siay kuba tegayaan bal matalan taas xataa iyaguba dee tacliilkooda horaa taas ahayo waxyaalaha kale ka dhigeen si wax markay engegaanuun markay adkaadaanuun laba cunayo laakiin mid baa jirta waa tan ugu soo yar noqday laga yaabaana dadkeenna dee inay in badan ama aan zako la ihmaaliyey ha noqoto ama jahli haba noqotee laakiin qarsoonaanayso waxa weeye waaba geedkan ama midhahan arabikida dee xasiid baa lagu cunaa iyadoon weli aanu adkaan oonu arabiki noqon baa xasiid laguba cunaa waana dhici karta waatan magaalooyinkana dee laba arko xataa iyadoo iib loo geeyey oo magaalooyinka lagu dubayo dhulkaa beeru ay kaba dhow yihiin ta kalena dadku kii lahaa iyo ciddii kale iyo adigu waa wax la cuno marka waa shay labadiiba san timirtii iyo cinabkii isagoo jaafiyana lagu intifaaco isagoo radbigana laba cuno radbiga haddii laguba daayo waxaa dhici karta kolkol dee haddaan umuurahani iman in in badanoo kaba mida lasii cunayba oo waqtiguu harbiki noqonayo horteedba laba sii cunay maxaa xukumku noqonaya bal markaa markaan nidhaahno wax kastoo iyada labadiisa xaalaba laguba intifaacayo kharsigu waa ku imanaya kharsigana xikmadda ku sugan aan sheegnay oo ah laba dhinacba weeye mid waxa weeye dadkii masaakiinta xaqoodii in la ilaaliyo waayo wixii kol haddii isagoo qoyan lasii cuni karo waxaaba dhici karta badankiisiiba in lagu sii intifaaco hadda xaqii miskiinka ama xaqii sakadu halkaa ku dayacmo jaanib kalena dadkii haddii la yidhaah ilaa uu wuxuu ka engegayo ha taabanina iyagii dee cidhiidhi badan baa ugu sugan cidhiidhi badan baa ugu sugnaanayo la yidhaah ilaa uu ka engegayo sakadii laga qaadayo xaq aydaan lahayn baa ku jira ha taabanina marka jaanibkaasna faa'iiday u tahay markaa wixii la qiyaasee la qadaro ee la yidhaaho imika waa inta hadhowna intaasuu noqon doonaa in markaa dadkii loo fasaxo inay iska iibsadaan cunaan ku intifaacaan oo markaa hadhow marka waqtigii gaadho waxaa laga yaqaanaaba dee qadarkii allahuma haddaan iskhilaaf iyo isbedel aan noqon oon la odhan wixii uu ka yarya si lagu qiyaasay ma aha intii sakadeedii unbaa laga yaqaanaayay laakiin markaa maxay noqonaysaa inay iyagu intaa horeba kusii tasarufi karaan oo xaggaasna tawsicay liarbaabi alamwaal u tahay jaanib kalena xifdi bay u tahay dee masaakiinta iyo ciddii kale ee bal sakada iyagu xaqooda ahayd bay u tahay bal taasba weeye markaa bal tan kol haddii dee lasii cunayo iyadna shay laga sakeeye ay tahay dee haddii aan si uun loo ilaalin kolley waxay noqonaysaa in xaqii masaakiintu dayacmo haddii la yidhaha dadkii ha sugo oo ilaa oy wuxuu arabakhi ka noqonayaan ha ku intifaacinana tadiiq weyn iyo xaraj weyn baa imanoo marka makhrajku wuxuu noqonayaa san imaka timirtaa baan usoo aragnayo cinabkii inbal ciddii khibrada taqaanay kolleyna waa la helayaa dadkaas inay bal maalan waxa weeye ay qadaraan bal imaka wuxuu yahay iyo hadhow markuu hagaag arabikhu u noqdo wuxuu noqon doono intaas ruuxu xusuusnaanaya welibana waxa mudan ciddii kharsiga xadiidkaa sunanta aan ka soo naqlinay ee aa markaa taqdiirkaa la imanaysaan bal dadkii ama thuluth ama rubuc ugaba taga kolba siday dee baahidoodu ay tahay oo haddii wixii bal lalahaa imika in rubuceed afar meelood meel ahaan la iska daayo oo kharsigii lagu darin oo intii kale kharsiga laguba daro ama qadarkii kharsiga lagu daray rubuc lagaba tuuro si cunitaankoodii hawshaas oo kale iyagiina masraxay uguba sugan tahay intan kalena oo bal maalan waa qadarkii mu'nada ayay noqonaysaa iyo kharajkii iyo baahidii iyo waxyaalahaasay noqonaysaa iyadna waa si aan iyagiina culaysmaba fuulayo bal markaa taas wey laakiin arrintu hadday noqoto un ruuxii markaas in la yska cuno dee kolley balaa dad kala duwanna way fadhiyaan oo calaaqo un labale beerahaas baa dadka bal waxa weeyaan haddii ay noqoto in layskaba cuno layska cuno layska cuno uno laga yaabaa hadhow waxa soo baxayba wax nisaabkii ka yaruu noqdo waayo wixii nisaabka buuxinaya horaa loo sii cunay xasiid baa lagu cunay markaa ay noqoto dee waxay noqonaysaa in kolley markaa zako iyaduna meesha kuba baaqatay noqonaysaayo bal markaa taasi ay noqoto in iyadoo bal ama rubucaaba laba odhanayo haddii la doono lagaba tegayo oo loo daynayo kolley dee xadiidku si ay nooguba yimi aimadii ku tagtay daahirka xadiidkana aan raacayno in la qadaro oo layidhaha muxuu hadhow noqon doonaa intani intaasay arabikhu ku noqon doontaa marka hadduu wuxuuba wax yaryaho nisaab gaadhahaynba ruuxu waa ikhtiyaarkii marka horeba sika kamay waajibeyn laakiin hadduu noqdo wax dee badan oo nisaab gaadhaya in bal dee layska ogaado si waxaa laysaga ilaaliyo oo ruuxii aanay sakadaas qeybtaa sakadiina aanu u cunin ama aanay ugu baaqan balba taa imakaan leenahay kolley waa arrin dee mandiqadeennana macruuf kuba ah dhulkaa beeraha ay oo dhan markaas ay tahayna in laba ogaado ciddii waliba calaaqala lahaydna ay sii ogaato ama beer imika loo beeraya ama dee adugu halkaasu wax ku laha bal taasi la ogaado unbaa muhiima baabulcushri fii maa yusqa baabulcushri ay baabu bayaani alcushri wey ama waxa weeyaan akhdi alcushri cushri qaaditaankii baabkiiba weeye fii maa yusqaa waxa la waraabinayo min maai samaa'i biyaha samada lagu waraabinayo iyo wa bilmaai ljaari biyo socdo sida ilaha oo kale iyo dee webiyada aan ruuxa kulfa uguba socon ugu sugnayn bal taas in cushri taas ay dee laga qaadayo baabkiiya laakiin haddii dee tacabgelayo kharaj gelayo mooteer lagu waraabinayo ama duulaab iyo bal taas oo kale waxyaalaha biyo ceed laga soo saarayo biyo loo soo dhaaminayo umuuro kharaj iyo kulfa ay kuba sugantahay lagu waraabinayo taas xadiidka inooguba imanoo cushri lagama qaadayo ee nisaabkii markuu buuxsamo nisfulcushri bay noqon waa xadiidka inoogu soo socotaaye bal wixii kulfa la-aan iyo mashaqo la-aan iyo kharaj la-aan lagu waraabiyey in marka nisaabkii uu gaadho toban meelood inta loo qaybiyo meel laga qaadayo sakadiisu ay taa noqonayso ayuu baabkiisi yahay walam yaro muu aragoo cumaru bnu cabdilcasiisi cumar bnu cabdilcasiis filcasali malabka shay-an waxdee shay min azakaat oo ka waajibaysa taas cumar bnu cabdilcasiis muu arag oo taa kumuu tegin bal xadiidkiiya waaye intani tarjamadii bay inoogaba mid tahay oo uu inoo raaciyey oo markaa waxa weeyaan dee inay mawaashidiiyo sakadu ka waajibaysayna waan soo aragnay waxyaalaha quudka ee balmadka mudakharka iyo himaarta sida cinabka iyo timirta iyo waxyaalahaasna sika way kaba waajibaysaa haddaba ruuxii bal maalan gaaguriba lahaa ma shini lahaa malab uu soo baxayay taas oo kale miyay malabkiisa kaka waajibaysaa mise kama waajibayso taas weeye ta uu imika tarjamadan uu qeybta inooguba soo daray marka wuxuu leeyahay imaam khaliifadii raashidka dee khulafadii raashidiinta id laguma tiriyey ama khamis alkhulafaa baa la yidhi cadligiisi iyo taas iyo walow dee iyagii iyo intoodiiyo saxaabadii aanu kaba mid ahayn cumar ibnu cabdilcasiis xagga marka la eego malabka wax sakoo ka waajibaya kumuu tegin oo ruuxii haddii malabku haba badnaado waxa weeyaan oo haba badnaadee wixii usoo baxay dee wixii sadaqo kala baxayo waa baab kale ee laakiinse ka shareecadu ay ku waajibisay oo la laasiminayo oy kaba mid tahay cushurkan halkana calaaqadu ay tahay in cushur laga qaado toban meelood meel ahaan laga qaado wixii malabkiisii usoo baxay bal taas kumuu tegin bal waxa weeye marka marka la eego xagga casalka kolley aharkanna waxaa wariyey oo dee imaam malik baa muwadaciisa kuba soo saaray isagoo cid wulaadiisii ka mid ahayd u diray oo yidhi fardaana wax zakaha ka qaadina malabkana iyadana zakaha kaba qaadina bal taas waana isnaad isaga kaba sugan kaa imaam maalik kuba wariye bal waxa weeyaanoo waxaa jirta in axaadiidda qaarkood ay kuba timi malabka marka ay noqoto in cushur laga qaadayo waa malabkii bal matalan markaasoo haddii uu dee toban qarbadba noqday mid ahaan laba bixinayo oo zaka ahaan loo qaadayo waana xadiid markaa cabdurasaaq iyo ay wariyeen oo isagoo abu hureyre lagaba wariyey rasuulka ilaahay inuu u qoray reer yamaneed casalka in cushur lagaba saaray laakiin waa xadiid daciifa sheekhuna taasuu ishaarayaayo tadciifkiisu kuba ishaaraya waxaa kaloo jirta iyadna xadiid kolley sanadkiisu xoog buu leeyahay abu daa-uud iyo way wariyeenoo dersiga subaxdiiba waan marnay waa nin hilaal la odhanayay inuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh u keenay shinni uu lahaa malabkeedii toban meelood meel ahaan inuu uba keenay waxaana jirtay inuu meel malaa deegaankoodii ah meel dix ahayd inuu rasuulka ilaahay weydiistay inuu isaga u seero malaa shinnidaasna waatay uguba sugnayd isaga waa u keenay rasuulka ilaahayna meeshii isagu u xafiday oo seero ugaba dhigay markii cumar qabtay imaaradii mu'miniinta ayuu caamilkiisii uba qoray haddii uu ninkaa hilaal naxligaas ama shinnidii uu lahaa wixii kaba soo baxayay waadigaasna uguba sugnayd toban meelood meel ahaan bixiyo dee sax sidii rasuulkii ilaahay uu yidhi iyo inuu waabi meeshaa dooxa loo seero taa kubadda haddii kalese bal matalan iyada waxa weeye iyada dee wuxuu noqonaya adigii wax dadka o dhan u wada furan ama meeshaa dixdimeed dadka iyo dhirteedu dadka o dhan u wada furan bay noqonaysaa xadiidka sanadkiisu xoog buu leeyahay oo taas oo kale laakiin marka la eego cumar ibnulkhadaab si uu arkay oo kale iyo lafdiga xadiidka kuba yimiba isaguna wuxuu keenayay si wuxuu xaggiisa kalaba yimi ay tadawuc ahayd cumarna markaa xagga muqaabila alxima ama in seero loogaba dhiga muqaabilkeed ayuu yihi taan dee muwaabitaa muqaabilkeediyo taa hauba bixiya haddii kalese macnaa aanu intaa bixin eeg inay sakada laguma daayeenoo waa lagaba qaadi lahaye iskaba daayo bal xadiidkaasna waa xadiid sooba arooray oo kolleyna meeshan baabka kuba yimi bal markaa labada dhinacba waxyaalo ayaa yimi laakiin markaan eegno xadiidkana kolley ta'wiil buu leeyahayoo saa ibnulmundir yidhaaho xagga marka la eega xadiid inoo suganoo keenaya casalkii in laga qaado saka ma jirto ijmaac halkan laguba ijmaacayna mama jirto qowlu jumhuur culamaana waxa weeye inaanay saka ka waajib ahayn oo saka laga qaadaya aanu jirin waana taa uu tarjamada inooguba soo dhigtay aimada qaarkoodna qowlkoodu waa in cushri laga qaadayo waayo aimada qaarkood oo meesha halkan in waxa weeye khilaafkii waa jiraa laakiin dee ijmaaca wax lagu ijmaacay baan sakadii jirina waa taa ibnulmundiri oo kale iyo jaanibka ay uxujaysteene bal qoloyin way jiraane se waxaan leenahay xadiid thaabiti labada dhinacba ma jiro jaanib kalena ijmaac ma jiro itifaaq labada dhinacba khilaaf waa jira jumhuurulculamaana qowlkoodu kaasba weeye inaanay saka ka waajin waa si ibnulmundir soo naqliyo walow tirmidi isagoo xadiidkaa markuu soo dhigtay uu soo naqliyo aktar ahlilcilmi uu wujuubka u tiiriyo haddana ciraaqiya waxay leeyihin san ibnulmundir baa raajix oo ah intooda badani inaanay ku tegin wujuubka aanay kuba tegin bal markaa halkan wuxuu sheekhu u soo geliyey lafdigan casalka waa dee khilaafkan si uu inoogu baraarujiyo iyo inaanu dee saka kuba sugnayn waxa weeyaan inuu inoo caddeeyo isagu suu qabo jaanib kalena shiniduba dee waxyaalaha roobkan kuba baxaya iyaguba ay ama soo dee muudsanaysayo waa waxay kuba intifaacaysa haddana inaanay soo gelayna wixii dee imaka roob waraabiyey in cushur laga qaado cumuumka inaanay intan soo gelayn intaas weeye baraarujintiibuu intan usoo qaatay xadaanaa saciid bnu abi maryama qala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus bnu yaziida can isuriya can salim bni cabdillaahi can abihi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam annahu qaal sanadka dhammaanba waa rijaashii inagu soo noqnoqonaya kitaabkana ku badnaaba wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fii maa wixii saqat ay waraabiso asamaau samadu waa roobka roobkiina xaggaa sarow ka imanaya wixii kaa sarreeyaaba samo weeyaane wixii samada ay waraabisay adigu roobka ku baxa weeye iyo walcuyuunu iluhu iyo webiyadiiyo biyaha dee iska socda ee ruuxu inuu ku duwo beertiisii un mooye wax kaloo isaga ka imanayo oo dee kulfo oo iyo kharaj iyo mu'ne halkan ugu baahanayaaba aanu jirin ow kaana ahaadee cathariyan cathari ahaaday kolley catharigatay kuba fasireen waxa weeye waa dhirtaas bal haddii dee meel biyaheedu ay dhow yihiin ay kuba yaalaan oo xididadooda ay kuba cabayaan oonay uba baahnayn in la waraabiyo oo waa waxaa ama dee meel dhul malaa biyihiisu dhow yahay kuba sugan xididadiisa ku cabaya aan u baahnaynba waraabin la waraabiyo xataa haddaanu roob kuba diin arrinku hadduu kaa yahay alcushru cathariyana waa taas macneedu oo waxa weeye un bal kaas aladii yashrabu bicuruqi min gayri saqiyin bal maalanta haddii xataa loo baahdo in catharigi kolkol ay kuba fasireen caura saaqiyadan dee biyaha isha loogaba ama webiga loogaba soo duwayo iyo isagana xufartaa loo samaynayana bal adugu ka noocaasaba weeye in waxaa ku sugan alcushru toban meelood meel ahaan baa sakadiisu ay noqonaysaa oo wixii taa kuba baxay wamaa suqiya wixii lagu waraabiyo binadx macnaa nadxigu in halkan oo kale muslim bisaaniyati ayaa taalay naadix iyo saaniyana waa adugu waxyaalaha gaadiidkaa dee gaaliya bay u isticmaali jireen wixii kalena shardi maaha hadduu taasiya dee ama uu dibi yahay hadduu wax kale yahay oo isagii lagu waraabinayo ama ceelkiibaa kan uu biyii kaba soo saarayo hadiyo goor shaqadaa joogtaba weeye bal sidii dee madiine dhacaysay kolkol way uba soo dhaaminayeen oo kuwanay ugu soo dhaaminayeen haddaba wixii nadxi iyo lagu waraabiyey waxyaalahaas dee waa waraabin kale oo in ama la isticma ceel ha laba isticmaalo moteer ha loo isticmaalo naadixadan ama saaniyadan iyo naadixaya waxaa loo isticmaalo wixii taa lagu waraabiye mu'ne iyo kulfalena nisfu lcushri waa halka tobnaad baa lasii kala badhayaa badh isagu u hadhayaa ruuxii nus unbuu bixinoo bal maalan haddii dee ay usoo go-aan wax nisaab gaadhay sida xadiidka inoo dambeeya inoogu sugan horena aynuu soo aragnay xadiidkii abisaciid oo laba gooro horeyan aynu soo aragnay waxa weeye oo nisaab wixii uu gaadho uu toban dee bal maalan kartoon toban jawaan wax noqdo nisaab gaadhsiisan hadduu qeybtaa hore yahayna mid ahaan baa la bixin haddii kalena cushrigii baa lasii kala baadhayaa oo nusbayta kolleyna waxaan filayaana khilaaf beyn ahlicilmi ma taagne haddii labadaba lagu waraabiyo oo macnaa qeyb waqtigiisiyo dee kaba mida muddo waxaa ama roobkaa samada ama ilaha iyo waxyaalahaasaa lagu waraabinayay waqtiyo kale oo iyadana loo baahday in si kale oo kulfa iyo mu'na ay kuba sugantahay lagu waraabiyaa uu jiro taasna siduu ibnu qudaama yidhaah khilaaf kuma ogi buu yidhaahaaye waxa weeyaan afar meelood inta laga dhigo halkii tobnaad ayuu alaaata arbac zaka u bixin isagana rubuc baa u xadhiyo kolley dee nis u bixi lahaa nisfii u bixi lahaa niskii labaad waa tan oo in waxa weeye qeyb roob ah ayaa meeshii soo gashay ama wax aan kulfo lahayn oo dee biyaha kaleynu aragnaya iyo isaga juhdigiisan baa soo galay markaa kiibaa lasii qaybin oo nuskiibaa laba laga sii dhigi alaaatu arbac sakadii bay noqon rubucna isagu iyo dee intii kale tusdee sagaalkii kalena isagay u hadhayaanoo taasna kolley khilaaf ma geliyaan allahuma haddii dee waxa weeyaan uu aan la kala saari karahayn oo adkaato in bal matalan la kala saaro waxay kolkol idhahaan ka badan unbaa la raacaya oo kolba kii kale waa la iska daynoo kii loo badnaa unbaa la xukumka laba siin ah wamaa suqiya binadxi nisfu lcushri qaala abuu cabdillaahi abuu cabdillaahi sandee soo barna waa imaamkii kitaabka lahaa eenu marar kala duwan u soo aragnay wuxuu idhi haada tafsiiru lwali liannahu lam yuwaqat أما لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم المفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس بل هو كلام بخاري كلنا حديث كان مكانها إنه حديث رنا نص مرة لكن كان كذب بأيه oo baabkan dambeeye inoogu imanayuu sheekhu labadii xadiid buu inoo isugu keengeynayaa oo si deeba loogu wada camal falayay iyo sida bal matalan la isugu khaas yeelayo ayuu sheekhu raximahullahu tacaala intan kagaba hadlay waxaana san baana nusqooyinkii kitaabka dhacday dee waxaanay kolley a'immadu malaa wax saasaa irshaadu saari saaxiibkiisa ayaa yar tawjiih kala lehe laakiin ama ha noqdeen aimadii kale sharaxday kuwa hore iyo kuwa dambaba dee ama ragga iminka xaafid iyo waxa weeyaan cayni iyo raggii kaba horeeyey dee taasbe waxay kaba dhigaan in hadalkani walow nuskhada halkan uu dhacay haddana maxalkiisuu yahay xadiidka inoo dambeeye dabadi oo xadiidka inoo dambeeye dabadi inuu yahay taas waayo in hadalkiisa baana taa inoo caddaynaya oo xadiidka walow aynu hore u soo maray laakiin dee iminku inoo keenaya qeyb hadalkan ka midana wuu soo celin doonaa bal markaa waan iska laqbaynaya kol hadduu halkan inoogu wada sugan yahay xadiidkana lafdigiisu iyo laqbadiisu ha inoo dambayse bal waan soo qaadanaynaa si aan dee isugu sharaxno ujeedadiisana aan u fahamno oo markaa wuxuu leeyahay haadaa xadiidkani tafsiiru lwali kii hore ayuu caddayntiisii iyo tafsiirkiisii yahay marka markaan idhaahno hadalkani maxalkiisu xadiidka dambuu ahaa haadaa ishaaradan waxaan ka dhigaynaa inuu xadiidka inoo dambeeyo horena aynu soo maray uu yaho waa xadiidkii abuu saciid alkhudri waana ka baabka ka dambeeyo laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa waa xadiidkaasba weeye marka bal xadiidkaa dambe ee inoo dambeeyaa tafsiirulawali awalkuna waa xadiidkan ibnu cumar ay imakaan hayno kii hore ayuu tafsiirkiisa iyo markaa waxaan leenahay hadalkani ka dambe uu dee munaasabadiisu ahayd iyo halkaasi malaa nasaakhintii barhkood baa halkan soo dhigay uun ee kalaamku ka dambe inuu raacay ahayd oo macnaa waxa weeyaan kani waa xadiidkaa dambe wuxuu caddaynayaa kan imakaan hayno tafsiirnimadu waa saas seebuu kuwa caddaynaya oo wuxuu si ku caddaynayaa waxa weeye liannahu macnaa waa rasuulkii alama dee shaniye de haddii aan musamo isagaba binaysano lam yuwaqita aan idhaahno waxay ahaan laydba inan dee damiirka rasuulka ilaahna liannahu shaniya lam yuwaqat lama caddayn oo lama tacyiinin fil awali ka hore wax dee shay-an wey wax bal matalan qadarahoo intii la qaadayay sakada ah ama qadarkii nisaabka kan hore laguma caddayn yacni wuxuu u jeedaa waa xadiida bni cumara fii ma saqat isamaau lcushru laguma caddayn wabayana waa caddeeyayoo fii haadaa xadiidkan dambe abuu saciid wawaqata wawaqatana macnaa uu cayinay weeyaanoo muxuu cayinay nisaabku inuu khamsato awsuq yahay maxaa ujeeddadu imaka halkan tahay xadiidkan imaka aan hayno fii maa saqat isamaa lafdigan maa waa alfaada cumuumkuu ka mid yahay alfaada cumuumkuu ka mid yahay markaa macnuu muxuu noqonayaa wixii samadu ay waraabisee ku baxay biyaha samada ama ilo biyahood iyo webiyo ku baxay ama kaa xididadiisa kuba cabaye ah cushri baa ku sugan bal cushrigu ha inoo joogo oo xadiidkaa dambe inoogumaa sugno kan baaba xaggaa uga cad laakiin maxay tahay lafdigan maa markan keegno wixii ama ha yeeraado ama se ha badnaadee waa in cushri ka waajibayo oo wixii haddii wasqi usoo go-o iyo haddii toban wasqi usoo go-aan intiiba lafdigani uu ku wada dhacayaayo markaa iyadoon la eegin qadarka u soo baxay wax allo wixii isaga ay dee bal matalan u soo baxaye laakiin ama biyaha madarka iyo taa kuba baxay kuwa lagu cadfay zaka ka waajibaysa weeye oo sakadna waxay noqonaysaa cushri taas weeye xadiidka dambena maxaa inooguba sugan oo xadiidka dambe inooguba markaa kan eeg xadiidkan ibnu cumar inna wax bal matalan ah nisaab oo ah inuu qadarkaa gaadho wixii sakadu ay ka waajibaysay xadiidkan ibnu cumar inooguma sugna taas buu u jeedaa uu leeyahay lam yuwaqat fi lwali oo macnaa lam yucayan fiihi nisaaban wey oo nisaab isagaa ma fiihi nisaab laguma cadayn wax nisaab lam yucayan fiihi nisaaban wax nisaab oo la cadeeyo kani uu cadeeyey ma jirto laakiin ka dambe maxaa ku sugan laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa wixii shan wasqi ka yar saka kama waajibayso markaa kaa dambe muxuu yahay tafsiir buu kan u yahayoo siuu tafsiir ugu yahayna waa inkastaba lafdigani cumuumkiisu ha keena wax yar iyo wax badanbe wuxuu ku qaydnaanayaa ama lagu fasirayaa shan wasqi wixii gaadhay ee biyanaha ku baxay taasuu ayuu tafsiirkiisu yahay bal taaba weeye sababtuna kan waa la cadeeyo waqata macnaha waqatadan waa cayana fiihi nisaaba sadee lou cadeeyeyna maxay tahay laysa fi ma duuna khamsati awsuq baa inooguma sugan marka xadiidkan nisaabku inuu shan wasqi yahay ayaa kan ku cad laakiin kan imaka aan hayne ka hore uu ka cabiray kuma cadda intaas baa macnuu yahay weli hadalkiina inooma dhammaano muxuu idhi waziyaadatu maqbuulatun ziyaadaduna markay ruux xaafida ama hiqa xaggiisa ka timaada waa la aqbalaya oo haddii ibnu cumar xadiidkiisu uu kuba yimi lafdigan caamka ah ee keenaya wax yar iyo wax badanba in laga sakeeyo xadiidkii abuu saciidee xadidayay intay sekadu ka baxaysee nisaabka caddaynayay waa ziyaado aankiisa ku sugnayd siyaadna ruuxii hiqada ahaa waa lagaba aqbalaya markaasaa muxuu yidhi waalmufasaru almufasar waa ism mafcuul bimacna almubayan weeye waa kii la caddeeyey waxaan uga jeedaa waa sheekhu isticmaalku istilaaxiisa uu isticmaale waa khaaskii waa kii isagu khaaska ahaa ka mufasarku yaqdii wuxuu xukumayaa cala lmubhami ka caamka ah mubhamkuna eeg mufasarkiina wuxuu u jeedaa khaaskii mubhamkiina caam ayuu ula jeedaa xukumkuu sheegayaana waa in la ysku khaas yeelo dee isaga xukumkii uu yeesho oo se ay tahayna waxa weeyaan lafdigan imaka xadiidka abuu saciid inoogu dambeeya ee laysa fii maa duuna khamsati awsuqin waa lafdi khaas ah oo sekadii inay dee waxii nisaab marka la gaadho uun ay ka waajibayso ayaa inoogu sugan fii maa saqati samaa'una waa lafdi caama dee marka caam iyo khaas ay iscaaridaanna eeg caam iyo khaas markay iscaaridaanna maxaa la sameeyaa dee yukhasasu alcaamu bilkhaas caamkii baa la khaas yeelaa waata wuxuu mubham uga cabirayna caamka dee lafdigani wuxuu keenayaa cumuumkiisan marka la eego wax yar iyo wax badanba taas oo taa wuu kuba dhacayaa in dee loo jeedo intii khaaska ahaydna waabuu noqonayaao waa kaa adugu caamkii marka waxa weeye uun marka khaas iyo caam hadday iscaaridaan yukhasisu lkhaasu alcaama khaaska ayaa khaas yeela caamkii oo macnaa xukumkii maxaa laga dhigayaa ka khaaska ah wixii kuba sugnaa ayaa camalfalkii yeelanayo sidaasaa laisugu geynaya lagu jamcinaya labadaa xadiidba weeye marka halkan uu yihi yaqdiina de aimada kalena way isticmaalaayeen waa macno takhsiis weeyaanoo waxaa looga jeedaa alqada takhsiis alcaami cala alkhaas waa takhsiiskan isagaa xukumayadu macnaa isagaa khaas yeelaya isagaa camalkii yeelanaya idaa rawaahu hadday wariyaan ahlu habat oo hadduu dee aanu sugnayn dee qiimama yeelanayo oo caamkana cumuumkiisa loo daynaya mid ka daciifsanoo ama daciifaba laguma khaas yeelayo ee dadkii ahla habat kolle xaafid iyo keyrkiiba waxay ku dabdiyeen badan imaka halkan waa ahl alitqaani walxifdi walow barhkoodna habti ay kaba cabiraan waana isla macnin markaasaa muxuu leeyahy kamaa rawa lfadl bnu cabaasin oo ziyaadadani waxay la mid tahay imaka labada xadiid kuba sugan si uu wariyey fadl bnu cabaas oo muxuu wariyey ana nabiya sala allahu calayh wasalam lam yusali fi lkacbati rasuulka ilaahay kacbada inaanu kuba tukan waqaala bilaalu bilaal wuxuu yihi qad salla waa tukaday oo imika halkan uu tukaday iyo ma tukan baa labadan saxaabi ka kala timi markaa maxay tahayna dee kanle uu tukaday cilmi ziyaadoonkaasi aan agtiisa kuba sugnayn buu hayaayo fa ukhida biqowli bilaalin bilaal qowlkiisii baa la qaatay wa turika qowlu lfadli oo markaa waxaabay tahay oo tanna taasay laba mid tahay oo xadiidkan abuu saciid ee waxa ziyaadadii inoogu yimi ee ah wixii sakadu inay nisaab sa xoolahanba aynu kuba soo maray ay nisaab leeday waxyaalaha mucasharaadkaa ama waxyaalaha dee la beertaba in ayaa ah ka khaasan ziyaadana ah dadkii ahlu sabtiga ay wariyeen ama habatka ahaayo isagaan qaadanaynaa markaa macnuhu waxa weeye waana say jumhuur culamaa kuba tagaan wixii kaba soo baxay uun dee waxyaalahaas mucasharaadka waxaa markay dee la shardiyaya saka si ay uga waajibtay inuu nisaab gaadho nisaabkuna waa khamsatu awsaq xadiidka markaa ibnu cumar ee caamka ana xadiidkan abu saciid baa khaas yeelaya intaa weeye markaa kol haddaan imaka intii islaba sharaxnay hadalkana aan yidhi hadalka xadiidka abu saciid inuu kaba dambeeyo ahayd hadal uu yar soo celin doono un mooye wax kaloon kaga noqon doonaa maba jirto idaa rawaahu alusabati kamaa rawa alfadlu tanna waxa weeyaanu oo tani waxay laba mid tahay arrinkan iminka uu laba mid yahay imanka halkan aan san u kala horraysiinay sabel maalan dee xadiidka fadli iyo in uu wariyey ee ahay inaanu galay uun ilaahay xusay uun inaanu salaad kuba tukan bilaalna wariyey inuu tukaday sida kaaba loo horraysiiyey bilaal oo ka khaasanaa markaa kaas ama dee markay iscaarideen ayaa kana loo horraysiinaya inta wa turika qowl fadli fadli qowlkiisiina waaba lagaba tegay bal markaa kolley umuurihii waan soo yar laqbaynay waxyaalihii kale masaa-ishaana kolley waa masaa'il mafhuumo oon sooba ogaanay waxaan ku khatimaynaa uuntaas bal dee a'immada qowlkoodii iyo waxyaalahan sakada laga bixinaya khudrawaadkani miyay ku jiraan iyo mise kuma jiraan jamaahiir alculamaa waxyaalaha khudrawaadka iyagana ee aan kayd geelahaynen muddo sii jirahayn sakayna ka waajibaysa kumay tegin kollay laftii daaraquniyo ay wariyeen iyo ayaaba ahayde laakiin wax dee isaguna sidaas uma sugno eh sein meelahan ah waxyaalahan mucasharaad ama kayl iyo waxaa gelaya wasqiiyo waxyaalaha sumay sakada aimada kuba khaas yeeleen laakiin muhimku waxa weeyaan inoo dee faa'iida oo xagga dambe kuba dhigtay oo ah nisaabkan shanta wasqi ma taxdiid baa mise waa taqriib macnaha waxay ka dhigan tahay shantaa wasqi waxaynu soo maray labada boqol ee dirham oo kale ama dee waxa weeyaan ama inay afartan gaadhee waa taxdiid bay ahaayeenoo haddii labadaa boqol ayaa wax yari xataa ka dhiman yihiin dirham uu kaba dhiman yahay sakadii may waajib ahayn taxdiid bay ahayd taasi waa taxdiid taqriib markaa ma markaa ma sidaasaayo haddii shantii wasqi wax yari ay kaba dhinaadaan saka kuma waajibaysa miyaa mise waa dee in taqriibuunoo laleeyahay waa dee intaase laakiin haddii wax yare ay dhidmaan kiilo laba ama wax yar wasqi saac kaba dhidmo laba saac kaba dhidmo sakadii way iskaba imanaysaa kolley inay taxdiid tahay imaam axmed iyo waa qowlkiisa shaaficiyadna laba weji ay leeyihiin mid ahaanka u xooga badanba weeye bal matalan taasba weeye imaam nawi oo kale sharaxa muslim inay taqriib tahay ayuu kaba dhigay taas iyadu waa mid arrinta kale muhimkee jirtaana waxa weeyaan waxaynu soo maray xooluhu waqsi bay lahaayeen afartanka adhi ah neefaa ka waajibaya hadduu konton iyo lixdan iyo toddobaatan noqdo weli waqsi weeyaanoo neefkiunbaa kaba waajibaya taa waataynu kuba soo maray in xagga fidada iyo ama dahabkii oo taasna waan kaba soo hadalnay halkana markay noqoto waxyaalaha dee imaka in shantii wasqi haddii wax kaba siyaado oo waxay noqotayba shantii wasqi iyo wasqi barhkiibaabay noqotay way isku waafaqsan yihiin culimmadu in intaasna la xisaabinayo oonu halkan waqsi jirin macnaha haddii toban galaan ay dheeraadaan galaankii cushurkii waa lagu daraya un isaga intii dheeraadna lama lama odhanayo haddana shan wasqi oo kale toban wasqi markuu noqdo ayaa wixii ay isbedelayaan iyada tan ma aha oo waqsi iyada halkan ma laha wixii kaba markaa ka ziyaadsanaa taasna waa itifaaqya ahlucilmiga baabun laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa waa xadiid aynu in badan soo marmaray imikana waa taas ama dee marar hore aynu soo aragnay imikana waa tan aynu sooba sharaxnay bal wixii looga labada xadiid sidii lasoo geynayay shan wasqi wixii kaba yar sanka kama waajibaysa wasqiguna intuuy waa dee lixdan saac baynu soo maray waa saddex boqol oo saac markaa shanta wasqi xadaثna msdd qal xadaثna yaحyى qal xadaثna malik qal xadaثni mxamed bn cabdالlahi bn cabdالرaحman bn abi scsacata can abiihi abihi cabdulaahi ibnu cabdiraxmaan labadoodaba waynu soo aragnay عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال رسولك إلهي بأوحو يري ليس ما هاني فيما أقل وحا كير من خمسة أوسق شن وسقي أما شن أورر وحي كير صدقة صدقة واجب ما جرتو ruuxii tadawucaya wax ka bixinaya looma diidayo ee wax ku waajiba oo hadduu ka tago uu ku dambaabayaa taasi ma jirto lafdiga ma ee fiimaa imaka halka noogu sugan fiimaa saqad tii noola mid maaha ee waa lafdi zaa'ida weeye taa hore waa taaan idhi alfaadii cumuumkay kaba mid ahayd macnuhuna muxuu noqonayaa fii aqala dee aqalana waa ismaa la yansarif oo iyaday fiida ka horeysana marka haddii maadaba meeshaan ka saarno wuu iska fadxisnaanayaa laakiin dee waa jaran yahay waa taas haddaba laysa fi ma ay fi aqala min khamsati awsuqin weeye maadu waa zaaid zaa'ida weeye wixii shan wasqi ka yar sadaqa kama waajibayso walaa fi aqala eeg halkan maadi lama socoto aqaladna si unbaabay dee fadxadii ugaba muuqataa laakiin ismigu markuu dee uu yahay almamnuuc min asarf oo wixii lagu jari jirayba fadxadu walaa fi aqala wax ka yar min khamsati min alibili adawdi kolley shantan geela ee shan ilaa tobaneeye ama toban wixii ka hooseeyaba dawd waa la yidhaahaaye bal waa shan geela wixii ka yarna sadaqatun sadaqa may ahanin baabkeedii baan ku soo maray walaa fi aqala min khamsi awaaqin shan wiqiyadood oo min alwariqi fida ah ama lacagtaa dee khaaliska ah wixii kaba yarna waana wiqiyaduna san sooba ogaanay afartan dirham bay ahayde waa laba boqoloo dirham markaa sadaqatun iyadna zaka kama waajibayso qaala abuu cabdilaahi waa kan hadalkii qeyb ka mida inoo soo noqday haadaa tafsiiru lawali imika waa caadi waa kii hore tafsiirkiisii weeye xadiidkani kii hore ayuu caddaynaya inoo bayaaminayaaye keenaya isagu in dee nisaabba aan la shardiyahayn wixii baxayba laga bixinaya zakadii ayuu inoo fasirayaa bacna inoo khaas yeelayaa oo marka ay zakada cushrigaas ama nisful cushir waajibayo waa marka nisaabkii wixii ay gaadhaan idaa qaala bal halkan san baa dhacday idaa qaala kolleyna waxaan filayaa dee nusqooyinka oo dhan waa wixii dhacay qolooyinka ama mutuunta shuraaxda la socotana waa wixii dhacay xaafid bnu xajar iyo cayniya maanaragaya oo kaba hadlaya laakiin saaxibulirshaad waa qustulaani ayaa wuxuu kaba cabiraa horta balsanbaa nuskhooyinkii muctamadka ah ama isagu suu kaba cabiray wixii uu arkay ee usuushii muctamadkahayd ee a'imadii waaweyneyd lagu dul aqriye laguma dabdiyey idaabaa dhacday markaasaa wuxuu isagu leeyahy waxaa laga yaabaa sabqu qalab inay tahay sababtuna uu leeyahna waxa weeyaan halkan waxaa looga jeedaa tacliil oo waxa ay tahay haadaa kani tafsiirulawali kii hore tafsiirkii weeyaanoo muxuu tafsiir ku yahay id qaala waxaabuu yidhi dewaa litacliile idcille qaala xadiidkan wuxuu kuba yidhi laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa kii horena muxuu ahaa fii maa saqati samaao bal matalan oo markaa halkan tacliil waxaanu leeyahay markan faxsi aada u badan galay bacda alfaxsi taam iyadoo idaadan aliftu ay kaba dambayso macnaha tacliil ay u timaado iyadna iskumaan taaginba allahuma ha wuxuu leeyahay haddii darfiya lagaba dhigo oo markaa la yidhaaho idaa qaala xiina qaala dee markuu yidhi ayutan waaba dee laba ahaan layde bal muhimku macnahu waa macno id baan leenahay saa uu imaamkaasi caddaynayo oo uu leeyahay hada kani tafsiiru lwali seebuu tafsiir u yahay wey waa see ayuu tafsiir u noqday id qaala waa id cillee qaala wuxuu yidhi kan laysa fi ma duuna khamsati awsuqin sadaqa kii horena muxuu yihi fii ma saqati samaa markaa kan baa kii hore fasiray waana taa wayuukhadu waana la qaataayo abadan waa daa'imba fi lcilmi xagga cilmiga bima zaada ahlu thabati ama ahlu thabti dadka itqaankali waxay ziyaadiyeen aw bayanuu ay caddeeyeen markaa waa ziyaado xadiidka abu saciid noogu timi oo xadiidkii hore aan nooguma sugnayn dee waana taa waa haddii la yidhaaho mid un baan ku camal falaya mid un baan qaadanaya kaa hore kanaa lagaba tegayaa ee waxa weeye markaa adiladii si laysugu geeyo in la jamciyo jamcinta wujuudeedii maxaa kaa mid ah dee takhsiisulcaami takhsiisulcaami bilkhaasba ama dee waxa weyaan kii khaaskii in laguba khaas yeelo markaa khaaskii la horreysiiyo xadiidka intiisa kale waan soo aragnay baabu akhdi sadaqati tamri cinda siraami nakli baabu bayaani akhdi sadaqati tamri waa timirta sadaqadeediiyo sakadeeda qaaditaankii la qaadayay ayuu caddaynteediibuu baabkiisii yahay cinda siraami nakli waa markaa la goynayo siraam iyo jidaad jidaad iyo bal haddii iyadoo daal laga dhigayo daalkii muhmaladaha labadaba iyo qitaaf iyo waa isla macno waa goyntii la goynayey oo haddii la idhaha sarama waa gooye weeyaan sariibna waa wixii la gooye fa asbaxad ka sariib bimacnaa masrum weeyaane taasi bimacnaa masrum haddaba timirtii goormaa sekadeedii la qaadaya dee markaa la gooyo macnaa inta ay geedka saarantahay rudabka tahay waaba taa aanu soo aragnay kharsigeedii baan soo aragnay marka iyagu siay samayn jireenna kolna geedkay ku dayin jireen ilaa uu ku engegayuu timir ku noqonayo awqaadda qaarkeedna rudabka waa iskaba badnaydoo rudabka intay gooyaan ayay meel ay mirbad kuba magacaabi jireen bal halkii masjidkii rasuulka ilaahay iyo dee mirbad baabay ahayd ay qolooyin leeyihiin dee waxyaalo kalena way kuba sugnaayeen oo ay dhigi jireenoo markaa muddo dabadeed ayay engegi jirtay wixii uu dee yaraan jiray uu timir noqon jiray oo qoyaankii badnaa kaba bixi jiray bal markaa haddaba markaas de haddii dee ay tahay geedkii laguba daayana markaa la goynayo haddii kalena waqti dheer umay dhexayn bay leeyihin markaa la dhigayo mirbadka iyo markan ay engegaysay timir noqonayse muddo dheerimay sii qaadanaya markaas baa adigu la qaadaya waa timirnimo ayaa lagu qaadaya ee rudabnimo laguma qaadayo waa qayb tarjamada taasi kaba mid ah oo sheekhu raximah llahu tacaala halkan dhigtay ilaahayna waa ka waaatuu xaqahu yowma xasaadihi xaqaa barhkood kii zakadan waajibkay kuba fasireen badhna zakada waajibkaa kumay fasirinba ee dee markaa la goynayo iyaduna markay noqoto wixii zuruuc iyo waxyaalahaasba waa cinda dawsi watanqiya markaa dee hagaag loo tumo ee la kala saaro wixii dee sabuulkii iyo dee xubuubtii iyo waxyaalaha caynkaasa taas bay zakada qaaditaankeeduna ay noqonaysaa iyo bixinteedu wahal yutraku waa qeyb labaadoo tarjamadu ay leedahay miyaa laga tegaya asabiyu ilmihii yaraa oo fayamasa uu markaa taabanayaa tamro sadaqati macnaa haddii dee timirtii sadaqada lasoo dhigo ciyaal yaryari meeshii ay joogaan miyaa lagu eegayaa hadday wax ka cuncunayaan ka qaadqaadanayaan ama uu taabanayoo kale miyaa lagu eegayaa mise waa loo diidayaayo waa laga mancayaa bal markaan taas kolley xadiidka markaynu gaadhno ayaynu usoo yarlaami doonaa istifaamta wuxuu halkan qeybta dambe u geliyey xadaثna cmr بن mحamed بن الxasn الأsدي qal xadaثnii abi qal xadaثna ibrahim بن ضhmana can mحamed بn زiyad can abi hurayraةa radي الlah canhu qaal anahu qaal xadiidkan labada hore mooye inta kale waynu soo maray labada hore se way cusub yihiin ee isdhalay mada waa ninka hore sheekha bukhaariya cumar ibn mحamed ibn الxasan ayaa la idhaa kale waa nin reer kuufo ibnu tallina waa loo yaqaana abihii baa laqabkiisu atl laqabka abiiba waata iyo laamshadan xafnu xajar siduu kaba cabiray taqriibka waa saduuqu rubama wahima min alxaadi cashar xaadiyata cashar waa siduu ka cabireen sidiisa waa nin runbadano ah awqaadda qaarkeed in wahaam iyo qalad kaba dhacana way dhacdaa bal taas laakiin dee daaraquni iyo qolooyin ama daaraquni oo kale iyo wuu tawhiiqiya isaga taasi waa mid oo waa isaga ninka hore aabihiina xafnu xajar wuxuu kaba cabiray saduuqun fiihi leyn waa nin saduuqah laakiin debacsanaan iyo nooc dacfi weeyaan ayaa kuba sugan oo isaga wuxuu ka dhigay taasica dadkii atbaacu taabiciintii uguba dambeeyey laakiin ninka dambe markaan eegno aimo kala duwan baa daciifiyey waa ninka dambe aabbaha waana qoyskii deer kolley waa alasadi waxa weeyaan waa adigu maxaan filay zubayr ibnu cawaayimar reerkii reer bani asad ee qureysheed oo bal maalan taasba weeya in waxaa laakiin jirta bazaar iyo ibnu numayr inay tawhiiqiyeen bal calaa kulli xaalin labadooduba maaha raggii de lagu sifeeyey inay hiqaadii yihiin rijaasha kitaabkii asalka ahaa ah itqaanka badan iyo dabdiga badan lahaa ma aha xadiidkiina waa kuwan inoo warinaya kolley xaafnu xajarna muqadimada taqriibka saasuu kuba yidhi oo waa kaasoo wuxuu yar sheegay heerkooda ay joogaane muqadimada kitaabkani hadyosaare wuxuu yidhaahaa isagoo markuu weliba labadoodaba way ku jiraan macnaa waxaa jirta fasal aada u muhima kolley kitaabkuba waa wada muhim waa kitaab aad marka la eego muqadimada maqaasidii sharaxa oon dee alfaadahan lahaydna way ku sugan tahay wax badanna w markaa fasal fusuusha tobankee uu kaba mid yahay waxaa kaba mida fasal dhan oo uu dhigto muhimahoo ciddii bal kitaabkan rijaashiisa kaba midahe kalam ku yimi maha ciddii aan kalam kuma iman kitaabka kuma soo aroorinayo kolkol waad arkaysaa nin dee bal maalan ay ahayd malaa inuu halkan yar taabto uu dee yar dhaafayna waad arkaysaaye laakiin bal ciddii kitaabkan kuba sugan bukhaari ee inuu bal ama nooc tadciif ama kalam uu kuba yimi taas buu kaga hadlaa marka dambena fasal labaad buu raaciyaayoo kuwani waa rijaashii usuusha ahayd ee uu kitaabka axaadiida musnadka ka warinaya kuwa uu mucalaqaadka un kaba wariyay iyagana kalaam kuma yimi bal iyadna fasal aan dheerayn ayuu uba dhigtaa dee waxaana ka horeeya fasalka aada uguba dheer kitaabka oo ah axaadiidtii kitaabkan kuba sugnaydee aimada qaarkood ay hadal ka keeneen oo boqol iyo toban xadiid gaadhaysoo muslimna uu qeyb dhan laba leeyahay bal taas aynan qeyb la leeyahay ayuu iyaduna xadiid xadiid buu soo dhigtaa isagoo ka jawaabaya barhkoodna jawaabtu dee maaha wax adagoo dee waxaa la arkaa qowlka ciddii wax ka sheegtay ayaaba qowlkoodu xoog badan yahay in badanna asaaniid iyo waxyaalo istilaaxaad oo aan xadiidka dee hadduu darajadii sare kasoo dhaadhiciya laakiin sixadii aan weydaarinayn ayay noqonaysaa bal taasna waa fasal iyadna muhima oo uu leeyahay kitaabku haddaba waxaan leeyahay fasalka marka uu muxamed dhigtu cumar dhigtu haddana soo dhigta muxamede muxamed marka uu joogo ayuu yidhaha bukhaari waxaa kuba sugan marka labadooduba waa intay ku leeyiin laba xadiid oo uu ka warinayay inankiisa cumar bukhaarina uu ka warinayo cumar labada xadiid midi waa kan aan hayno waa zakada oo ibraahim bnu dahmaan buu ka wariyay waa cibaaradiisina waa ta aan aragno laakiin maxaa jirta waana inagama dheero way imanaysaaye xadiidku kitaabkan unbuu kuba sugan yahay iyadoo in marka la eego ibraahim bnu dahmaan shucbat bnu lxajaaj laba wadaagsan oo mutaabaco qaasiro ah shucbat bnu lxajaaj waanu inoo iman doonaa marka bal waxaan leenahay xadiidkii mutaabacadiisii kaba xooga badnayd baa inoo dambaysa amaa xadiidka kale waa manaaqib waa xadiidka caaisha lahayd kumaan hinaasin dumarkii rasuulkii ilaahay dee daraadkiis daraadkeeda ahaa ma lala qabay intan khadiijo ka hor dhimatayba aanay aragba aan kuba hinaasin xadiidka ay lahayd bay haydba caaisha waa manaaqib buu kuba dambeeya marka xadiidkaas wuxuu ka wariyaa marka la eego moxamed ibnu xasanna xafs ibnu khiyaat can hishaam ibni curwata can abiihi can caaishata xadiidkaa naftiisa bukhaari agtiisa maxaa ku sugan xumayd ibnu cabdiraxmaan layth ibnu sacad iyo qolooyin kaleo hishaam ibnu curwo kaba warinayo oo aimmadii ah ayaa kuba suganoo bal labada xadiidee ugu sugan kitaabku labaduba mutaabacadaas weliba kitaabka ah ayaa kuba suganoo marka rijaasha kolkol aan darajadooda sare gaadhsiisnayn marka ay dee kol ama xadiid fardiha kagaba saaro ama taasoo kale taqwiyaha ulaba yimaadee bal umuuraha iyagu maaha kuwa cumdada ciddan kale ee iyaguna rijaashii kitaabka ka mida ee xadiidkii warinaysay la warisay baa cumdada ahe bal markaa dee markaa ay mutaabacaadun tahay shawaahidun ay tahay laguma tiriyaba dee rijaashiisii intay usuusha ahaayeen hadhow la odhanayay maxaa dhacay inuu ninka caynkana muxuu gaba wariyay bukhaari laba odhanaya ama taas dee wax hadal lagaba keenayay bal taaba weeye wuxuu yihi markaa qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yu'taa mid loola loola yimaado waxaa loo keeni jiray bitamri timirta cinda siraami nakhli waa halkan akhdu sadaqati tamri cinda siraami nakhli markaa dee waqtiyada xagaagi ee timirtooda ay bislaatay timirtu soo go-do ayaa rasuulka ilaahi loo keeni jiray maha inuu isagu qaadanayo ee waa qaybinayaa si dee dadkii masaakiinta iyo fuqaradii iyo waxa weeyena waa zakow waa camalkii dee uu markaas madaxdiiba bal taas baa loo keeni jiray fa yajiiu haadaa markaa kani waa axad dee dadkii kaba mida wuxuu laga iman jiray bitamrih wa haadaa kan kalena min tamri timirtiisii wax ka miduu laba imanayay xataa yasiira ilaa uu noqdo oo timirtii cindahu agtiisa waa atamru kowman min tamrin macnaa waa uut ama dee waxa weeyaanun waa asalka hore kownku waa alqidcat lkabiiratu min ashay ama ciid ha noqoto ama wax kale haba noqotee macnaa waxa weeyaan wixiibaa marka halkan timirtii lagu ururiyo lagu uriyo way tuulmaysay oo qidco weyn bay noqonaysay oo dee masjidkiina way dhex taallaa bal taas bay ahayd kowman waa kolley malaanisooyinka qaarkoodna kowmun baa dhacday haddii kowmun la yidhaaho dee waa ismigii yasiir ama taamana waan kaba dhigayna xataa yasiira ilaa u ahaado xasilo cindahu kowmun min tamrin min tamrina bayaanunbay noqon mintu waa kowm ama waxa weeyaan dee timir ih agtiisii uu kuba sugnaado amaa kowman oo ii taalla iyada oo dee nusqooyinka qaarkood wixii dhacay ismigii markaa saarada waxaan ka dhigaynaa attamr oo xataa yasiira ilaa uu noqdo attamru timirtii cindahu rasuulka ilaahay agtii kowman kowm uu noqdo waa dee qadco weynoo markaa halkan la wada keenay meesha lagu soo ururiyey weyn oo dee markaa masjidkiina dhex taallaba fajacala xasanu rasuulka ilaahina waa qaybinaya dadkii masaakiintuu siinaya marka fajacala wuxuu bilaabay ahaaday alxasanu iyo walxuseynu radia allahu canhuma yalcabaani bidalika tamr waa halkii tarjamada u dhigta xasan iyo xuseen baa timirtan way qaadqaadayeen oo way ku ciyaarayeen dee ciyaar ay ku xumeeyaan maahe bal taas fa akhada uu qaaday axaduhumaa midkood labadii mid ahaan laakiin waxay noo dambaysaa xasan inuu ahaa xadiidka riwaayada dambe markaan aragno tamratan xaba timira ayuu qaadayoo fajcalahu fii fiihi afkiisuu geliyey xabadii timirahayd buu afkii waa ilmo yar tamiisiyaasaba aan lahayn afkiisuu geliyey fanadara ilayhi rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa xaggii sii dayey faakhr markaasuu arkay iyadoo uu xaba timira afka ku hayo faahrajaha min fiihi afkiisii buu ka soo saaray rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu yihi amaa calimta miyaanad ka warhayn oonad ogeyn ana aala muxamadin muxamed aalkiisu laa yaakuluuna inaanay cunin asadaqata sadaqada inaanay cunin miyaanad taas ogeyn ayuu ku yidhi ho bal waa iilankii yaraa buu rasuulka ilaahay laba hadlayaa bal dee kuma dayna ficil ahaana uu kaba soo saaray markaasuu yihi miyaanad ogeyn moxamed aalkiisu inaanay sadaqada cuninoo cibaaradanna kolley ama shacarta iyo ama tacriifu oo iyo ama calimta iyo intuba malaha bukhaari iyo muslim way ku kala sugan yihiin waxaaba uu marka dambe xadiidka waaba intaasoo yar gaari waayo caawa marka halka dee uu keenayo kii mutaabacada ahayd uu yidhaaho waxa kelimo ama hadal laba yidhaaho cinda alamri alwaadix wain lam yakun almukhaadabu bidalika caaliman arrinta cad ee layska og yahay xataa ruuxan mukhaadabkii jaahila kaba ahaadee ayaa tan looba isticmaalaayo macnuu leeya siday kaagaba qarsoontay ayaa macnuu noqonaya arrinka caynkaasi waa arrin shaa'ica daahire oo isagoo yidhaaha waxaan ha u dhowaaniya iskaba daa tan baa kaba xeel dheer xagga zajrinta ama calimta ana ala muxamadin laa yaakuluuna sadaqa bal xadiidka qaybtii hore tarjamadu de waa kanoo timirtii baa la keenay waqtigii la keenayna waa cinda siraamiha ayay ahaydba waa inoo cadayba taas welibana arintaa ah masjidkii baa lasoo dhigay oho masjidkii ayaaba la dhigay dee kolleyna masjidku salaadoo keliya uun ma aha arintiisu horeynu kitaabu salaad uguba soo marnay waxalla wixii dee masaalixda muslimiinta ka mida kuba tacalluqaya qaradkii loo dhisay asaasiga ahana aan meesha kaba saaraynba waa wax lalaba iman karo dee horeynu usoo marnayba iyadoo tan oo kale lama ama ruux bidhan oo timiro iskuba xidhan baabku u dhigtay tacliil qinwe walqisma fi lmasaajid oo kale lagaba laalaadiyo halkaa dadkii fuqaradaasay ninkii ka guranaya ugaba gurto taasoo kale way dhacaysay waxaynu soo maray maalkii baxriin markii la keenay oo lacag badan ahayd in la goglow halkaa rasuulka ilaahi kuba qaybinaya waynu soo maray waxaa kaloo dee iyadna jirtay rasuulka ilaahi wufuudda inuu kuba qaabili jiray taasi way jirtay bal juluushtii uu kaba saari jiray lacibulxabasha bilxiraabna iyadoo arrin dee aanay ahayn lahwi uune tadarubkii dagaalba ay ahaydna umuurahaasna waynu soo maray bal waa umuurahaasoo keenaya dee masjidkii waa masaalixda muslimiinta ee caamkaaba waa wax lolaguba laba iman karo waana kan rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh samba yeelay amaa xagga marka la eego tarjamada way inoo dambaysaayo dee aalka iyo rasuulka ilaahay inaan sadaqadu banaanayn meesheeda ayaan kuba sugaynaaye maxaa iyada halkan inooguba suganuun cibaaradiisii ahayd wahal yutraku sabiyu fa yamasu tamra sadaqati waxaa adigu bal leeyihiin sheekhu horta laftii istifaan buu kuba soo arooriyo waxaa suurtagalab oo dee imanka ilmihii yaraa miyaa la daynayaa timirtii sadaqada si u taataabto ama xabad ugaba qaado oo kale muu jasmin sababtu u jasmin waayena walow halkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu dee aynu aragnay wixii uu markaa xasan oo kaloo qaaday si uu ula dhaqmay aynu aragnay waxaaba dhici karta in laba yidhaaho nahyigani wuxuu khaas ku yahay ciddii sadaqadu aanay u banaanayn sadaqade oo markaa dadkii kalena way ka dunaan karaan ilmihii yare kale sadaqadu ay u banaanayd waa wax ka dunaan kara hadduu dee xabada ka qaatiyo taasoo kale intaa la yidhaha baaba suurtagolo sanbuu adigu istifhaam ugu soo arooriyey arrinka kale jiraana waxa weeyaanuun bal waxa weeye ilmahan yari dee maaha wax mukalafo maaha bal wakhtigaa uu joogo waxaa la arkaa khitaabkan iyo umuurahanba hagaag inaanu uba fahmahaynba marka caruurnimadu inkastoy hor joogsanayso inuu mukalaf ayo ama mukhaadab uu noqdo haddana ciddii mas-uulka kaba ahayd ee weligiisa ahayd inuu taadiibkiisii laba yimaadiyo tacliimtiisii oo isaga markaa jaamidka lagula khidaabo carruurnimada ilmaha yari ma manciyayso oo markaa waa tan iyadana uu halkan uba keenay oo isagii mukhaadab ma aha oo mukalaf waxyaalahan kuma aha laakiin weligiisii tacliimtiisi iyo ta'diibkiisii iyo balwuxusheegiisii ama si uu ugu tan uguba weynaado tarbiyadiisii waa wuxuu dee kaba mas-uuliyoo laba farayo marka imakaana waa asiba jaanibkaa haba mancide jaanibkii weliga ama jaanibkii waalidkii ma hor joogsanaysa carruurnimadana lama odhanaya waa ilmo yaroon waxba fahmayne waxba ha u sheegino faraa kaba qaado tan oo kale sidan ha u ta'diibin ama ha u tacliimin amaba odhanayo baabu man baaca himaarahu aw naklahu aw ardahu aw zarcahu waqad wajaba fiihi lcushur baabu bayaani xukmi man bal wuxuu u baabaysan yahay ciddii baaca iibisay himaarahu midhihiisii aw nakhlahu waa midhihii buu iibiyey oo geedkii unbaaba dee kuba sugan dhirta ha u hadho aw nakhlahu ama timirtiibaabuu iibiyey oo dhirtii aw ardahu amase dhulkiisii daa ay markaa midha ay kuba sugnaayeen ee beernaabuu iibiyey aw zarcahu zaraciisiibuu iibiyey walxaal qad wajaba fiihi uu waajibay alcushru cushri uu kuba waajibay aw isadaqatu ama zako dee cushriba yaanay noqoninbe sakadii ay kuba waajibtay oo markaa fa-addaa manaa balkaa xaalkiisii iyo arrinkiisu wuxuu yahay ma bannaan iyo mise ma bannaana weeyo fa-addaa markaa bixiyey oo gutay azakaata zakada min hayrina waxan waabu iibiyee wax kale sakadii lagu lahaa kaba bixiyey aw baaca amase iibiye himaarahu midhihiisii walxaal lam tajib fiihi sadaqa iyadoo waqti sadaqa ay kuba waajibaysa aanay gaadhin maxaa xukumku yahay bal kolley axaadiidu inoo keeni doono beec kuba keeni doono ama dee la yidhaaho taasba uu halkan qeyb kaba soo arooriyay laakiin jaanibkan sakadu u daliishaday sheekhuna waa qowlku ku tegaya jawaaskeeda bal waxa ay tahay macnuu ruuxu hadduu himaar baaba jirta weli dee gaadhay waqtigii lagu intifaaci lahaa waqtigan kharsiga ayaabay gaadhay iyadoy taa tahay oonu weli goosan laakiin sakadii xaqeedii waa kuba tacalluqay kharsigii baaba dhacay ayuu iibiyey ama himaartii dee dhulka uba taaluu gooyey baabuu iibiyey amase beertii oo dhan buu iibiyey ama zarac haba noqoto ama dee waxaa cinabkii iyo waxyaalaha timirtiiiyo zakadu ay kaba imanaysa haba noqoto waqtigii sakadu waajibaysayna wixii waa la gaadhay ee ahayd sakada inuu bixiyo taas miyaa iibkaasi bannaan yahay mise ma bannaano weeye horta taas sheekhu raximahullahu tacaala ta uu leeyahy waxa weeye arrinkaasi waa bannaan yahay kol haddii dee zaka meeshii jirtay isagaanay ku waajibtay meel kaleba uu sakadii ka bixiyo sakadii waa la leeyahay waa lagu leeyahay uu sakadii meel kaleba kaba bixinayo inuu iibiyo looma diidayo way u bannaan tahay bal taasba weeye haddii laakiin ay dhacdo weli iyadoon dee gaadhinba midhii waqti ay curdinba yihiin oonay gaadhin waqtigay wax ku waajibayeenba arrintuu aanay gaadhin uu taas iibiyona oo iyada taasna bal de waa laba midoo iyada taa zakaba ma waajibaysa hadhow ninkii iibsaday bay raacaysaa mushtarigii bay wixii raacayaanbe bal markaa taasna way bannaantahay buu leeyahy kolley waxyaalaha uu daliishanayaana waa tanoo iyo wa qowli nabiyi sala allahu caleyh wasalam qowl rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi laa tabiicuha iibinaa hamarata midhaha xataa yabduwa ilaa uu muuqdo salaaxuha wanaagood uu muuqdo macnaa midhuhu marka ay curdinka yihiin oo kale weli waqti lagu intifaaci karoo ay bislaanayaan aan la gaadhin in la iibiyo haddii dee beertii oo dhan la wada iibinayo geedkii lala iibinayo way bannaan tahay waa saan u tegi doono laakiin hadday arrintu noqoto midhaha iminka curdinkuun ah bal markaasee weli aan gaadhin waqtigay bislaanayeen ama calaamaadkii bisaylku kaba muuqanaye nudjiga calaamaadkiisu kaba muuqanayay haddii laba iibiyo waxaa dhici karta midhihii ninkiina midhanima u iibsaday inay berriba ka xumaadaan oy baaba-aanba hadhowna uu noqdo ruuxani ruuxan kale walaalkii ah inuu xoolihiisii biqayri xaqin uu kuba cuno wuxuu ku banaystaa ma jirto marka inta aanay waqtigaa la leeyahay haatan aafadii way ka nabad galeen oo midhihii ma ba-ayaan oo waqtigii ay bislaanayeen bay gaadheen oo calaamaadkiina way kaba muuqdeen intaanay gaadhin iyada lama iibinayo haddii aan dee shardigu ahayn inuu waxaan goynayo imikaba goosanayo si kale ugu intifaacayo ama geedkiiba aan lala iibinahayn marka laa tabiicu hamarata xataa yabduwa silaaxuha falam yaxdur rasuulka ilaahay ma mancin buu leeyahy waa bukhaari kalaamkiisii tani albeyca iibkii bacda salaaxi intii midhuhu ay bislaadeen ama ay bilaabeen inay bislaadaan ee calaamaadkii bisaylku kaba muuqday dabadeed calaa axadin ruuxna kamuu mancin walam yakhusa ma khaas yeelinoo man wajaba calayhi sakaatu ruuxay sakadu ku waajibtay miman lam tajib oo macnaa maxay tahay ha iibinina marka maxay tahay mafhuumkii kalaamku noqonaya haddii salaaxeedii muuqday waa iibin kartaan salaaxeedii mar markaa markaa salaaxeedii muuqday la iibin karo in kii sakada lagu lahaa iyo kii aanay zakaba kuba waajibayna wuxuu yaraa lama kala qaadin takhsiis ma jiro ee muhimku waxa weeyaan in zakadii way waajibaysaa ee dee isagii hadduu markaa meel kale kaba bixiyo ama si kale u dabaro looma diidayo watan kolley dee aimada qaarkood baa qowlkoodu yahay bal shaaficiga mala la qowl labadiisa qowl mid ahaan baaba ah kol haddii la gaadho waqtigaa salaaxii la gaadho oo waqtigaa ay sakadii waajibaysay la gaadho in ruuxani wuxuu leeyahay iyo waxaanu lahayn baa isku jira halkan qayb isagaa leh qaybna ma laho waa qaybtii zakada marka hadduu iibiyo wuxuu leeyahayna waa iibiyey waxaanu lahaynna waa iibiyey marka beecaasi waa faasid buu noqonaya waa qowl uu leeyahay laakiin aimada kale waa nasan bukhaari kolley qowlkan waa ka duwan yahay dee qolooyin kalena way kaba duwan yihiin oo waa la iibin karaaye muhimku kalaamkooda meesha imanaya sakadiiyay raacaysaa ma kan mushtarigii iibsaday bay raacaysaa sakadii isagaa midhii qaatae mise kan baa'icay markaa kuma waajibtay ayaa bixinaya waa aqwaal markaa kolley shaarixuna ama imaamkuna uu soo naqlinaya aqwaashooda aimada laakiin waxa weeyaana dee abu xaniif oo kale qowlkiisu yahay kii mushtarigaha waa isagaa khiyaarka leh cushrigiina isagaa laga qaadaya laakiin hadhow baayici buu dib ugula laabmaya maalik oo kale mee baayici ayaa iibiyey ayaa cushrigu saariyay inuu marka hore shardi jiro uu yidhaaho adaa zakadana bixinaya mooye waana low ibnu sacad qowlkiisii imaam axmed oo kale iyana mee sadaqadu kolleyba kan isagu baayica ah ee ay kuma waajibtay unbay saaran tahay meeshuu doonaha ka bix bukhaarina waa kale faadda min hayrihidan uu leeyahay waa inuu isagu bixinayo laakiin beeci looma diidayo wey shaafici baa qowlkiisaa mid ahaan ama labadiisaa qowl mid ahaan uu ahaa beecani beec faasiduu noqonayaayo waayo waxaanu lahaynna waa iibiyey dee wuxuu leeyahna waa iibiyey mna kala soocno safqadii faasid bay noqonaysaa bal markaa taasna waxaa la arkaa dee waa qowlkan imaka taa radinteedba inay tahay sayde ibnu bataaliya kaba cabire laakiin waxa weeye way u banaantay weeye zakadiina dee isagaa bixinaya xadaثna xajaaj qaal xadaثna شhucbaة qaal akhbaranii cabdالlahi bnu dinaari qaala samictu bnu cumar radia اllahu canهuma naha الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulki ilaahay uu nahiyey can bayci hamarati midhaha iibitaankooda xataa yabdua salaaxuha ilaa wanaageed iyo hagaageedu uu muuqdo wa kaana wuxua ibnu cumar baan leenahay muslim baa saas riwaayadiisa inoogu caddahay idaa su-ila haddii la weydiiye can salaaxiha dee xadiidku warinaya inay saasee salaaxan hamaradu waxa uu yahay qaala wuxuu odhanayay xataa tadabaca hatu ilaa ay aafadiisu tagto oo macnaa dee midhahani intan ay curdinka yihiin ee weli aanay bislaan waxay halis u yihiin inay xumaadaan ay ba-aanba haddii wax la kala iibsadana hadhow khisaam lagama baxayo hadduu ruuxu saa xoolii kuba qaato iyadoo ruuxan midhi ay kaba beenna xoolihiisiiba biqayri xaqin kuba qaatay laakiin kol haddii la gaadho waqtigaa ama ay midabo iyo dee ay yeelan ama wixii dee xubuub ah ay adkaanayaan weeye waxyaalahan dee adkaada uun waxaan dee isan cinabkii iyo timirtii iyo midabkoodu isbedelaano uu midabkii isbedelayo la gaadho inta badan aafadii waa laga badbaaday aafadii waa laga badbaaday sidaa daraaddeed waa la iibin karaa weeye haddaba intaa ka horreysa lama iibin karo kolleyna baabkeedii dabaac bay umuurahani ku wada dambeeyaan xataa xadaثana cabdالlahi bn yuusufa qaala xadaثanii laysu qaala xadaثanii khaalid bn yaziida can cطaa bn abi rabaxin can jaabir bni cabdالlahi radia allahu canهuma naha nabiyu sala allahu calayh wasalam can bayci himaari rasuulka ilaahay waa nahiyey can bayci himaar xataa yabduwa salaaxa bukhaari halkan muxuu u keenaya hadda waa arintaas uu lahaa falam yaxdur ilbeyca bacda salaaxi calaa axad ha iibinina qabla salaax markaa bacda salaax hadday noqoto waa iibin kartaan taas bay tahy markaa taasi maxay tahay ruuxii oo dee himaarta ay bislaatay sakadii ku waajibtay inuu iibin karo laakiin sakadii ee uu bixiyo un ama iyagii dee wax kaleba ha ka bixiyo iyo meel kaleba ha kaba bixiyo isagu talabaad bukhaari xataa qowlu leeya baynu soo maro isagu saddex xanafiyadoo kale in qiimo lagu bixin karana uu isagu ku tegayo hore ayaynu usoo aragnay oo dee hadduu qiimo kuba bixiyana cindahu jaa-is bay noqonaysaaye bal muhimku looma diidayo inuu iibiyo wixii waa iibin karaa xaq kalabaha ku tacalluqo laakiin xaqii kalunbaa inuu bixiyo laga doonayaa xataa yabduwa salaaxuha xadaثna qutaybة can maliki can xumaydi can anas bni maliki radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay nahaa can bayci himaari xataa tushiya anaa waa ilaa ay midabayso oo dee uu tala waabasan qaala wuxuu yihi xataa taxmara ilaa ay casaato oo kale waa himaarti ay casaato adugu ay isbedelo markii hore gahayrkahayd ay adkayd ay lahayd oo deh calaamaadkii nodjiga weeye ama talawunkan casaantan ama midabkan kale soo koraya waa inay bislaatay ayaanay wada bislaaninbe calaamaadkeedii way ilaa heerkaa ay gaadhaysa aafada ay ka nabadgelayso waa taas kale xadiidkan waan soo sharaxnay baabun hal yashtarii sadaqatahu hal yashtarii miyuu iibsanayaa shaksigu sadaqatahu sadaqadiisii oo maxay tahay sadaqa uu ruuxoo lanila baxay wixii uu sadaqada ula baxay ruuxii uu siiyey baa wixii iibinaya ma ka iibsan karaa kolkolna waxaa la arkaa ruuxa dee sadaqa iibinaya inuu jabnaanun kolley ku iibinaye wax jaban buu ku iibinaya taa ma iibsan karaa isagu walaa ba'sa laakiin waxbuu raaciyey taa walaa ba'sa dhibi kuma sugno oo an yashtariya inuu iibsado sadaqata hayrihi hayrkii sadaqadiisa oo macnaha waa maxay adiga taadii maaha ruux kalaa ruuxan ku sadaqaystay kii lagu sadaqaysanayebaa iibinaya haddaad ka iibsato taa laguma diidayo laakiin waa taadii adigu aad bixisay oo dee noqonaysa wixii inay haddii xataa khaasatan weliba qiimo jabanna lagaga iibiyo dee qayb sadaqadiisii ka midayna qiimaheedii maahe ayuu isagu dib u cunaya u qaadanaya oo usoo noqonaysa markaas in laakiin hadduu sadaqa dad kale ruuxuu uu milkeeyey isagaale wixiina imaka sadaqa maa magacii sadaqada uu ka hadhay wuu ku tasarufi karaa markaa waa la iibsan karaa taa buu leeyahy لأن النبي markaa muxuu sii raaciyay لأن النبiy slى الlaه عليه وsلم rasuulki ilaahay walaa basa an yashtari ay tacliil u tahay inamaa nahaa wuxuu nahiyey almutaصadiqa kii sadaqada la baxay khaasatan gaar ahaan can الshirاaءi waa kaa mutaصadiqa gaar ahaantiisa ayuu can الshirاaءi inuu iibsado sadaqadiisii walam yanha غayrhu lakiin kii aan mutaصadiq ahayn sadaqo inuu iibsado umuu diidin markaa dadkii kale way u banaantahay bal markaa inaan la iibsanahayna xadiideeda waa tanba ma iibsan karay noqonaysaa imaka taasba in sheekhuna waxa weeyaan tarjamada istifhaam ayaabuu waxa weeye ugu soo arooriyey oo waxaaba dee kolley bacda san ibnulmunayir iyo ay leeyihiin inuu jasmiya bay ahayde sadaqadiisii ma iibsan karaa axaadiidana waxa inoogu dambaysa ha iibsanin baa inooguma dambaysee laakiin bal xadiidka oo kale laba xadiidun weeye labadiisii dariiq ama riwaayaadkiisii ayaa waxaba kuba yimi inuu cumar yidhi waxaan u maleeyey ama arintu inuu ku iibinayo jabnaan oo markaaba la odhan karaa waa haddii dee jabnaan lagu iibinayo oo markaa ay noqoto isagii waxay usoo noqonayaan ayaaba arintu ay tahy waxa loo diidayaa haddii qiimihii suuqa uu ka joogay lagu iibinayo markaa deni waxba kagaba soo noqonayn xukumku waaba kaba duwan yahy baa la odhan karaa tan buu deeta istifaamta ugaba cabiray xadaثna yaح بن bukayri qala xadaثna layثu can cuqayli can ibni shahaabin can saalimin ana cabdالlahi bna cumara radi allahu canهuma kana yuxadiثu wuxuu ahaa mid ku warama ana cumara bna اlkhadaabi cumar bn اlkhadaab bihi taصadaqa inuu sadaqaystay bifarasin faras fii sabiil الlah waa ruux ku jihaadayey buu siiyey sadaqada uu ku sadaqaystay fawajadahu cumarun baaba helay faraskii buu helay yubaacu iyadoo la iibinayo ninkii baa dayacay manaanu dhaqaalayn markaasuu arkay cumar iyadoo la iibinayo faaraada wuxuu doonay an yashtariyahu inuu iibsado kol haddii la iibinayo waxaana inoo dambaysaba dee inuu jabnaana lagu iibinayo u maleeyo ama inuu wax jaban siinayo uma ata nabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimi fasta'marahu uu la tashaday faqaala rasuulkii ilaahay wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laa tacud ha laabmin fii sadaqatika sadaqadaadii dib ha ugu noqon waad la baxday ilaah daraadii waad ula baxday ha ku noqonin fabidalika markaa kaa sababtiibuu kaan ahaa ibnu cumara radia allahu canhuma laa yatruku mid aan ka tegin an yabtaaca inuu iibsado shay-an shay tasadaqa bihi uu sadaqaystay ilaa jacalahu inuu kaba yeelo un mooyo sadaqatan sadaqo xadiidka cumar waa inoo dambaynaya dee riwaayada dambeba iyadoo cumar warinayo ayaa inoo dambaysa halkana ibnu cumar buu musnadkiisii yahay laakiin arrinkani baa muxuu ku xambaaray ibnu cumar hadduu shay uu sadaqo ula baxay isagu dib uu soo galu iibsado eeg muu ka tegi jirin oo agtiisa kagamuu tegi jirin oo wax kama dayi jiri ama isagu kuma intifaaci jirin dib buu u sadaqaysan jiray waa taa cumna cumar macnaa haddii uu shay isagu uu la baxayba uu si uun uu iibsado agtiisa kagamuu tegi jirina sadaqa labaad buu kaba dhigi jiro dib buu u sadaqaysan jiray laa yatruka an yabtaca shayan tasadabaq ilaa jacalahu hadalkani ibnu cumar markaa uu qabanayey aniga dadkan isla midnayna waa sadarka ugu hooseeyaba safxada xadiidka marka riwaayada cumar la gaadho oo kuba sharxayo waxaa ku sugan kada fii riwaayati abi darin wa calaa xarfi laa tadbiibun walaa adri maa wajha xaafid ibnu xajar baa leh riwaayada abuder san imaka inoo taallaa kuba sugane laakiin maxaa dhacday buu leeyahay xarafkan laa waa calaa xarfi laa tadbiib baa ku sugan tadbiib mana garanayo wejgiis tadbiibka maxaa looga jeedaa bal waa laga yaabaa maanta dee luqadii iyo waxyaalahaas idinma caawinayso cilmi kale idin caawiyo waxa loogama jeedo waa meeshiinii insha allahu tacaala haddaa hesheenna waa marka uu leeyahay fi ariiq lula walihada kaana ibnu cumar halkuu ku qabanaya weeye ibnu cumar safxadana aniga xaggayga safxaday uguba dambaysaa hadalka ibnu cumarun eeg xadiidka labaad way kan waa xadiidka dee ina labada xadiid u wada sharxay wuxuu yihi kada fi riwaayati abi darin waa cibaarada laa yatruku an yabtaaca shayan tasadaqa bi ila jacalahu sadaqatan kada fi riwaayati abi darin وعلى حرف لا تضبيب ولا أدري ما وجهه يا ميم لفtigu saxan yahay laftigu qalad maaha laftigu san buu ku saxan yahay ee waxaan rabaa maxay dee macnihiisu iyo tadbiibkan xarafka laa tadbiib baa saaran buu leeyahay tadbiib baa saarna wuxuu sheegaya nuskhadii riwaayada abudar ayaa iyadoo isan tahay ayaa laadan baa uu leeyahay tadbiib baa saarnaa manahan garan wejigiisa waxaa tadbiibkaasi uu ku yimi waase uu yidhi bal waxaa markaa cibaarada taxriif kuma sugna laxni kuma sugna waa cibaaro saxa maxaa tadbiib ay arintu tahay tadbiib maxaa looga jeedaa bal taas weeye hata dee waqtigiinii baan leeyahay umuurahaasna baxtin laydin waana sida kitaabka u aqrina waxaan uga jeedaan laakiin bal soo helo ogaadina markaa haddaad istirahaan dee luqo keliyaoo mujarada ku doondoona taas macnaheeda saa kuma helaysaan xadaثna cabdالlahi بn yuسuف qal akhbarana malik بn aنasi can zayd bni aslm can abihi qaal samictu cumara radي الlahu canhu cumar baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo xamaltu waa tasaduqi aan soo maray waxaan ku qaaday calaa farasin fii sabiilah macnaa xamaltu axadan weeye shaksan ruux dee saxaabadii kaba miduu faras siiyey si uu u fuulo oo ugu jihaado faadaacahu waxaa dayacay aladii kaana cindahu kii uu agtiisa kuba sugnaayo tadiica halkanna waxa weeye waaba isagoo dhaqaalayn waayo dayna faraskii dhaqaalo u baahan yahay khidmo calafkii iyo waxyaalahaasoo de waxaabuu noqday u weydoobayo taan fa aradtu markaasuu welibana waa kaa aynu aragnay riwaayadii hore fawajadahu yubaacu fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan iibsado wadanantu waxaan u maleeyey kol haddii xaaladiisu tan tahay ruuxanna waa kaa dayacaye anahu eeg waxaan waqfi may ahayn uu ku waqfiyey ooan la taataaban karin uu siiyey si ugu jihaado weeye waxaan u maleeyey anahu yabiicuhu biruqsin inuu jabnaan ku iibinayona waan u maleeyey fasaaltu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan weydiiyey faqala wuxuuhi laa tashtariha iibsan walaa tacudha laamin fii sadaqatika sadaqadan ilaah daraaddi baad ula baxday ha ku noqon wain acdaakahu bidirham iskama daaya xataa hadduu dirham kugu siinayo dib ha ugu noqon sadaqadaadii faina alcaa'ida fii sadaqati ruuxa sadaqadiisa ku laabmaya kaalcaa'idi fii qayb macnaa ay buu laba mid yahay oo matag uu matagay dib ugu laabmaya ama ciddee ku laabmaysa matagiisi waa xaalo aada u xun oo wixii uu la baxay ruuxa ku noqonaya kaasuu laba mid yahay adigu dib ha ugu noqon taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal markaa maxay tahay ruuxu sadaqadii uu la baxay kuma noqonayo oo iibsi uu iibsada iyo bal markaa siin haddii la siiyo oo kale iyo waxyaalaha uguma noqonayo waxaa la mida sadaqada kafaaro uu bixiyey iyo nadar wuxuu ku nadaray oo uu nadar ahaan u bixiye taas oo kale allahuma waxaa ka duwan sadaquu la baxay sadaqadii uu la baxay dee ruuxu qariibkiisa ayuu siiyey ruuxii baa dhintay oo isagaaba ahaa waaridkii oo dib buu ugu soo noqday wixii dhaxalkii taasi ikhtiyaarkiisa maaha taasi iyada wax karaaho oo ku sugani ma jirto wax karaaho bal dee rasuulka ilaahay baa waxay noogaba sugan haweeney inay tidhi hooyaday inay siisay wariido oo markaa uu yidhi dee waa khayr markaasay tidhi dee haddana way dhimatay oo iyadii baa igu soo noqotay oo markaasaa dee ajrigaagina waa kuu dhan yahay in gees kalena dee waxa kugu celiye miiraadkiibaa kugu soo celiyo bal markaa haddii dhaxal ay arrintu noqoto dhibaata ma jirto laakiin wixii aan taa ahayn inuu kuba soo noqdo ama aha taasba weeye oo xadiidka ta inooguma sugan sadaqadii bal matalan in lagu noqdo waxyaalahaas dee xumida ay xun tahay kol haddii matag lagu laabmayoba laguma fasiray bal taasba weeye ayaa inooguba sugan kolley xadiidkuna waa inagu soo noqon doonaa abwaabtiibadi iyo meelo kale haddii alla yidhaaho wallahu subxaana wa tacaala aclaa aclam